alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcala aalih saxbihi wasalama tasliima kasiira baabkiina ugu dambeeye wuxuu ku saabsanaa baabu lqadar hadalkaa mualifka ayaynu soo laqbaynay waxaynu ka dabageyneynaa biidn illaahi tacaalaa dhowr tambiih tambiiha koowaad waxaynu soo maray baaraka allaahu fiikum inaan qadarka ilaahay jala wacalaa loo xujaysan karin macaasida iyo waxyaabaha macaayibta mar haddii shaygaas uu yahay qofka wax lagu canaanan karo qadarka ilaahay loo xujaysan maayo laakiin masaa'ibta ayaa loo xujaysan karaa taa haddaynu nidhi maxaa lagaga jawaabayaa xadiidka sheegaya nabi muuse calayhi asalaam iyo nebi aadam calayhim asalaatu wasalaam inay doodeen oo waxaa xadiidka saxiixeynku uu sheegayaa min xadiidi abi hurayra nebi muuse calayhi salaam iyo nebi aadam calayhi salaam inay ilaahay agtiisa ku doodeen oo midba ka kale uu ku sheegay fadaaisha ilaahay jala wacalaa uu siiyey markaasuu nebi muuse ku yidhi anta aadamu aladii akhrajatka khati'atuka min aljanna aadam baa tahay aadamkii gefkiisu uu jannada ka soo saaray lafdi kalena wuxuu sheegayay aabbahayaa tahay aadamow guuldaraadna badday jannadii baa sababta khatiicadaada iyo gafkaaga aada nagaga soo saartay markaasuu aadamna u jawaabay calayhi salaam oo uu yidhi anta muuse aladii istafaaka allahu birisaalaatihi wa bikalaamih uma taluumunii calaa amrin qudira calaya qabla an ukhlaq waxaa tahay muusihii ilaahay jala wacalaa uu doortay ee inuu toos ula hadlo uu ku gaar yeelay waxaad igu canaananaysaa arrin ilaahay jala wacalaa uu ii qadaray intaanu i abuurin oo xadiidka intan ka dheer wuxuu sheegaya inuu yidhi ilaahay dee towraad buu kugu soo dejiyey oo cilmi buu ku baraye kitaabkaaga yacnii goorma in arrinkani ii qoraayo oo laysii qadaray baad ka heshay kolkaasuu yihi kada wa kada intaan lagu abuurin intaa iyo intaa ka hor markaasuu yihi ma arrin wakhtigaa iisii qoraa baad igu canaananaysa wuxuu rasuulkeenu yihi faxaja aadamu muusa maratayn faxaja aadamu muusa nebi aadam calayhi asalaam abulbashar ayaa kolkaa doodii ka helay nebi muuse waay haada alxadiid haddaba ma noqonayaa qadarkii ilaahay iyo wixii sii qoraa oo qofka khaطa'ii iyo qaladkii ka dhacay loo xujaysanayo waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa maya ma noqonayo waayo nebi aadam calayhi asalaam macsi uma xujaysan qadarkee wuxuu u xujaystay musiibada dhacday musiibadii sababta ay u ahayd gefkii iyo khaطa'ii ka dhacay markii dambena uu ka toobad keenay ilaahayna jala wacalaa uu hanuuniyey musiibadii arrinkaasi uu sababta u noqday ee ku saabsanayd in jannada laga soo saaro oo adduunyada uu ku beermo musiibada caynkaasi ayuu qadarka u xujaystay qadarkana masaa'ibka in loo xujaystaa waa sax cinda ahli sunna laakiin macaayibki iyo macaasidan loo xujaysanahay muusena wuxuu ku canaananayay wuxuu ahaa ee uu markaa kaga helay yani macsida ama musiibadaasi meesha ka dhacday ee ah janno ka soo saarkaasi marka taasuu isaguna u xujaystay ui waxaan hore igu sii qoraa ilaahay baa hore usii qodaraye iyadoo aan lay abuurin taas adigu canaananaysa saasuu kaga hela ibnulqayim wuxuu isagu yidhi jawaabtaa hore sheekh islaam baa ku jawaabay ibnulqayimna jawaab kale ayuu isaguna ku jawaabaa oo wuxuu idhaahdaa nebi aadam calayhi salaam arrintan uu ka soo noqdo uu ka toobad keenay qofkuna waxa weeye arin haba qaldanaadee uu ka faraa kala baxay oo uu ka noqdo uu ka toobad keenay haddii la weydiiyo ama lagu qabsadaba qadarka ilaahay wuu u xujaysan karaa oowuu odhan karaa warniyo waxa waan sameeye dee laakiin ilaahay bay qadareen maxaad iga daba u wataa ama aad adigu waxa weeye rabtaa ibnulqayimna saasuu sheegay asheykh alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna qowlkaa hore sheekh islaam buu markaa doortay kaasaa markaa ayuu xoojiyey masalada labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye maraatib liimaani bilqadar horeynu usoo maro waa afar marka la leeyahy qadarka hala rumeeyo afar arrin hala rumeeyaa soo gelaya kow ilaahay cilmigiisii horeeye shay walba uu ogaa jumlatan wa tafsiilan in la rumeeyo laba ilaahay jalla wacalaa qoraalka uu shay walba lawxulmaxfuudka ku sii qoray in la rumeeyo saddex doonista ilaahay jalla wacalaa uu shay walba doonay oo waxaanu doonin aanu dhicin in la rumeeyo maa shaa allaahu kaan wamaa lam yasha lam yakun afar ilaahay inuu wax walba abuuray in la rumeeyo addoommahana isagaa abuuray afcaashoodana isagaa abuuray oo khaaliq kale iyo rabbi kale midnaba aanu jirin afartaasi martabo marka aynu eegno ama afartaa rukni laba way ka horeeyaan shayga la qadaray oo ogaalka uu ilaahay sii ogaa iyo qoraalkuu sii qoray labadaasi way ka horeeyaan labana way la socdaan oo doonista ilaahay uu doonayo iyo abuurkuu abuuraya way la socdaan oo marka ilaahay jalla wacalaa shaygaa hore uu usii ogaa siina qoraa uu doono inuu fulo ya marka uu shaygaasi fulaya ilaahay doonayaa isla markaana uu abuuraya soo ma aragti markaasuu sidaa ku fulay beydkii lagu jamciyeyna waa inagii soo aragnay cilmun kitaabatu mawlaana mashiiatuhu wa khalquhu wahuwa iijaadu wa takwiinu tambiiha saddexaad aynu baraarujinaynaa waxa weeyaan baabka qadarka si guud waxaa ahlu sunnaha ku khilaafay laba daa'ifo oo daa'ifo kasta ay qayba sii leedahay qaybta koowaad waxa weeye waa qolada la idhaha alqadariya alqadariyana inay qadarka sugayaan looguma bixine diidista ay qadarka diidan yihiin baa loogu bixiyey qadariyadu khulaad iyo kuwo ka sokeeyaba inay yihiin baynu kusoo maray waasitiyaha waxa weeye khulaatu lqadariya iyagu cilmiga iyo kitaabada labadaa martabo ee hore ayay diidi jireen salafkuna way gaalaysiiyeen laakiin qadariyada ilaa imaka joogta ee faraha badani laba noocoo qadarka ka miday diidaan labadaa nooc waa doonista ilaahay jalla wacalaa shay walba uu doonay way diidan yihiin oo afcaasha addoonka ilaahay ma doonin bay leeyihin sharkana ilaahay ma doonin waaye sidaasoo kale shay walba ilaahay inuu abuuray bay diidan yihiinoo waxay leeyihiin addoommaha afcaashooda ilaahay ma abuurin ee addoommuu iyagaa afcaashooda abuurta afcaasha addoomaa ilaahay mana abuurin awoodna kuma laha addoonkaad samaysto oo la madax bannaan oo doono oo saasay waxa weeye odhanayaan sidaa awgeed baa majuusu haadihi lumma loogu sheegay sida xadiid ku soo aroortay bacdu ahlilcilmi ay quweeyeen qolyahaasi leh qadariyada ah ee qadarka diidan waxaa la odhanayaa ilaahay jala wacalaa wuxuu qur-aanka ku sheegay wax walba inuu abuuray allahu khaaliqu kulli shay ilaahay baa shay walba abuuray waxaanu ilaahay jala wacalaa abuurini oo makhluuqi ma jiro waxaa ka mida shaygaasi ama waxyaabaha ilaahay abuuray addoomaha wakadalika afcaashooda iyo ficiladooda daliil khaasana afcaal lcibaad way leedahay inay makhluuq tahay oo allah wuxuu ihi wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinka wamaa tacmaluuna ay wacamalakum maada masderiye haddii laga dhigo waxaa macnuu noqonaya wamaa tacmaluuna ay wacamalakum camalkiinana ilaahay baa abuuray waay haddii maadaa mawsuulo laga dhigana wamaa tacmaluunahu ay waladii tacmaluunahu waxaa samaynaysaana ilaahay baa abuuray labada sidii loo dhigaba waxay aayaddu ku caddahay afcaalulcibaada inay ilaahay jala wacalaa makhluuqiisa ka mid tahay haddii lasii caddeeyo arrintaana afcaasha addoomuhu inay makhluuqa ilaahay ka mid tahay waxaa inoo caddaynaya laba arrin labadaba arinka koobaad afcaasha addoomuhu waa sifo ka mida sifaadkooda addoonka iyo sifaadkiisuna waa makhluuqatu lilaahi jala wacala sida addoonku makhluuq ilaahay ugu yabaa sifaadkiisuna makhluuqay ugu yihi waa ta labaadee addoonku ficilka wuxuu ku sameeyaa ama uu ku fuliyaa laba arin labada arin oo kale ah iraada inuu waxa weeye shaygii doono si dhammaystiran uu doono iyo qudra awood dhammaystiran oo uu leeyahay labadaasi haddii aanay jirin addoonku waxaanu samaynaya ma sameeyeen waxaanaynu garanaynaa la yaqaanaa awoodda aada waxan ku fulinayso iyo doonista aada doonayso labadaba ilaahay baa jala wacala abuuray oo ku siiyey marka allihii waxa weeye sababta abuuray wixii ka dhashay sababtaasee musababka ahaana isaga ayaa abuuray waxaa kaloo lagu odhanayaa qadariyada ilaahay cirka iyo dhulka iyo wax allo waxa u dhaxeeyaba isagaa iskaleh kownkan ilaahay jala wacalaa isagaa abuuray isagaa ku tasarufo oo maamula isagaa leh fakayfa yakuunu fii mulkihi maa laa tatacallaqu bihi iraadatuhu wa khalquh sideeba haddaba koonkan uu isagu iska leeyahay uga dhexdhacayaan waxaan ilaahay jala wacalaa doonistiisu ku tacalluqin isla markaana aanu abuurin marka madhabkoodu calaa kulli xaal waa daahiru lbutlaan weeye qolada labaad waa aljabariya qolada la yidhaahdo iyagu waxay leeyihiin addoonku uu qasban yahay oo ficilkiisan ikhtiyaarba uma lehe uu ku qasban yahay waayahay waa kuwa idhaahda wuxuu ka dhigan yahay sida laantaa geedka ku taalla ee dabayshu ay lulayso ee dabayshu ay ku dhaqdhaqaajinaysa biduuni ikhtiyaariha ikhtiyaar la-aan bay ku dhaqdhaqaajinaysa ama qofkaa xanuunsanaya gariirka qaba ee gacantiisu ikhtiyaar la-aan sidaa u gariirayso sidaasuu ka dhigan yahay bay idhaahdaan iyaga qudhoodu qaybaysii leeyihiin qowlkooduna waa daahirulbutlaan weeye waa mid aada iyo aada baatil u ah weeye waxyaabaha ay markaa xujaystaan waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka ah ilaahay yihi wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama maad ganin markaad gantay ay yeeshe ilaahay baa ganay waxay idhaahdeen ganistii rasuulka sala allahu calayhi wasalam sawtaa laga nafiyey ee la yidhi markaa ilaahay baa ganay xaqiiq ahaan adigu maad ganin ya walow muuqaal ahaan adigu aad tuurtidba xaqiiq ahaan ilaahay baa ganay halkaasay shay walba mariyeen waxay leeyihiin addoonku waxa weeye shaygan haba sameeyo majaasahaane laakiin alfaacilu xaqiiqatan huwa allah xaqiiq ahaanka wax samaynaya waa ilaahay cibaaradaasina waa cibaaro khatara weeye ma fahamte waa cibaaro baailaho aada iyo aada u khatara laba jawaabood baa lagaga jawaabay jawaabta koowaad waa in la idhaahdo aayadda waxa ku sugan ramyi muhbatahoo la sugay oo rasuulka loo sugay sala allahu alay wasalam iyo ramyi manfiyahoo rasuulka loo diiday ma fahamtay laba ramyi baa aayadda ku sugan wamaa ramayta kaa waa laga nafiyey id ramayta kaana waa loo sugay soo maaha marka labada ramyi way kala duwan yihiin oo ramyiga rasuulka loo sugay sala allahu calayhi wasalam ee ilaahay yidhi id ramayta markaad gantay waa khadfiga waa tuurista shaygii waxa weeyaan markaa la tuuray leebkii la tuuray iyo wixii la mid ahaa cadowga ilaahay lagu ganay ganistaa waa loo sugay kan loo diiday la yidhi wamaa ramaytana waa isaabada waa haleeshiinta shaygii lagu ganay ama lagu tuuray hee la haleeshiiyo marka macnuhu wuxuu noqonayaa qofku haba tuuree laakiin ilaahay baa jala wacalaa hadduu doono ciddaa lagu tuuray dee ku ridayo oo waxa weeyaan maaragta haleeshiinaya hadduu doonana uu baalmarinayo haddii ilaahay u qadaray wuu ku dhacaya haddii kalena hee dee ku dhici maayo soo ma aragtid oo waxaaba laga yaabaa qofka in dhow inta laga toogtay in dhow dhow inay iska gees marto soo maha hadaanu ilaahay u qorin jala wacala waxaa kaloo dhacda isagoon aaggaba joogin oo meel fogfog iska jooga inay xabad jeeraar ah oo iska ordaysaa gig ay la kulanto calaa kulli xaal taasi waa taa jawaabta labaad waxaa la yidhi waa jawaab ilzaami aho haddii madhabkiina lagu socdo de waxa weeyaan markaa waxyaaba baailahoo gaalnimoa baa ka soo baxaysa waxay noqonaysaa wamaa sallayta id sallayta walaakina he wamaa sumta id sumta walaakina allah wamaa kada wa kada adigu wax kastoo addoonku sameeyo khayr iyo sharba sidaas in lagu dareeriya ka dhalanaysa taasina waxa weeyaan markaa waa mid baaila weeye oo aada iyo aad u baaila calaa kulli xaal madhab ljabariyana waa madhab baaila weeye addoomuhuna way jiraan waxyaabo markaa ilaahay jala wacala uu ku keeno ikhtiyaarkooda aan ku soconin oo de idiraariya way jiraan sidaa tusaale ahaan xanuunadan markaa mararka qaar inagu imanaya oo kale wax inagu ikhtiyaarkeena aynu dee ku keensanayna maaha laakiin afcaashan markaa waxa weeye ikhtiyaariga ah ee la yaqaano ee alafcaal alikhtiyaariya la idhaahdo qofku isagaaba dareensan inaanu ku qasbanayn hadduu doonana uu samaynayo hadduu doonana hee uu iska daynayo horaanaynuu soo maray jabariyada nimanka laydhaa inay adagtahy madhabkooda inay hee iltisaamaan ay ku dheganaadaan inay iska adag tahay waa kuu odhan jiray feedun baa loo taagaa ka jabariga ah ee sidaa qaba ma fahante waar maxaad igu gashay waan qasbanay laba midun bay noqonaysaa inuu dee hoos foorsadu idha waa runa waad qasbanta dee soo wad ya iyo inuu idhaa war waxba ma qasbanide naga daa feerhka soo maha waad isyeelyeelaysaa hadduu sidaa idhaan madhabkiisii buu jabiyey soo maha ya waanay adagtay inuu dee iska idhaahdo waa runa waad qasbantay igu soo wad waa mid iska adag weeyaan marka madhabkooda inay sidaa ku wadaan oy ku socdaan waa mid waxa weeye aada iyo aada u adag waxaa kaloo ahlulcilmigu idhaahdaan baabka qadarka marka la joogo manshau dalaal halka dalaalku waxa weeye iyo lumista dad badani ay ku lumeen uu ka bilaabmay ama uu ka curtay waa simista mashiyaada iyo iraadada la simay oo sharaxa taxaawiyaha wuxuu ka odhanaya wamanshau dalaali min ataswiyati bayna almashiiati wاliraada وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا وقالت القدرية ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه آن marka horeba labadan kooxood ee lumay ee qadariyada iyo jabariyada la idhaahdaa qodob ay isku waafaqeen baa jira oo baatil marka horeba ah qodobkaasi waxa weeye mashiicada iyo iraadadu waa isku mid bay yidhaahdeen iraadada ilaahayna ma qaybsanto oo iraada kowniya iyo iraada sharciya uma qaybsanto waa doonisuun markay taa isla waafaqeen bay iskhilaafeen oo jabariyadii ay yidhaahdeen wax waliba ilaahay qadihiisi iyo qadarkiisu ku dhacay shay kasta ilaahay baa doonay markas mar hadduu doonay dee ilaahay baa jecel oo ka raalliya waata ku kaliftay inay idhahdaan macaasidan xataa dhacaysa ilaahay baa jecel oo raalli ka ciyaadan billaah qadariyaduna waxay idhaahdeen war mar hadday taasi ka dhalanayso haddaynu nidhaahnay ilaahay baa doonay macaasidii waxa ka dhalanaysa soo maaha inuu jecel yahay uu raalli ka yaha ilaahayna macaasida ma jecla raallina kama aha sow maaha ha haddaba ilaahay mabuu doonin bu idhah soo ma aragtid mabuu doonin oo inuu doonayba aynu waxa weeye diidno labada qowlbana waa baatil marka la idhaahdo ilaahay jala wacalaa macaasida iyo waxyaabaha qaldan ee dadka ka dhacaya miyuu doonay mise muu doonin waxaa la odhanayaa doonistan maxaad uga jeedaa ya doonistan he maxaad uga jeedaa haddii looga jeeda iraadadii kawniga ahayd oo shaygan ilaahay uu sii qoray waanu qadaray kown ahaan buu u doonay u abuuray haddii looga jeedo fa haadaa xaasilun wa xaq arinkaas waa mid jiro oo xaqa haddii laakiin looga jeedo macaasidan ilaahay jala wacala wuu jecel yahay ama dee wuu jideeyey ama waa ka raalli fa haadaa baail ma fahamtay oo iraadada ayaa iraada kawniya iyo iraada sharciya u qaybsanta horena waxoogay baanu markaa uga soo hadalay waxba intaa in ka badan inaynu kusoo celcelino ma maaragtay keensanayso sheekh islaamna isagu wuxuu tilmaamaa raxmat ullaahi calayh qoladan qadarka ku luntay wuxuu idhaahdaa waxay ka caajiseen oy kari waayeen aliimaanu bisharci waalqadari jamiican dadka waajibka saarani muxuu yahay waa inay sharciga ilaahayna rumeeyaan qadarkana rumeeyaan qolyahan haddaba qadarka diidan ama baabkan ku lumay qadarkii iyo sharcigiiba inay wada rumeeyaan oo ay waxa weeye ogaadaan inaanay iska hor imanayn saa u rumeeyaan ayay kari waayeen ama ay ka caajiseen ma fahantay dabadeetana waxa weeye baabkan saasay ugu lumeen qaala faslun aliimaanu qowlun wa camalun qaala shaykhu raximah llah waliimaanu iimaanku qowlun odhaah weeye bilisaani carabka lagaga dhawaaqo iyo wa camalun shaqo weeye bilarkaani xubnaha laga qabto iyo wa caqdun caqiide weeye biljanaani qalbiga laga caqiideeyo o laga aamino yaziidu wuxuu ku kordhaa biaacati aacada wayanqusu waxaanu ku nuqsaamaa bilcisyaani cisyaanki iyo macaasidana uu ku nuqsaamaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa umiruu waxay ku xidhnayd aayadda hore macno ahaan wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi maa jaatum lbayina wamaa umiruu walxaal bay kala tegeen maa umiruu aan la farinba ilaa liyacbudu llaha ilaahay oo keliya inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaalo ay u badhax tirayaan lahu alla addiina cibaadada xunafaaa xaalo ay yihiin kuwo ka soo weecanaya shirkiga iyo gaalnimada towxiidkiiyo diinta xaqana ku qumanaanaya wa yuqiimuu inay ogaan mooye wax kale lama farin asalaata salaada wa yu'tuu ay bixiyaan azakaa zakadana ay bixiyaan wadaalika kaasi diinu lqayima waa diintii toosnayd weeye qaala almu'alifu fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay cibaadata allahi tacaala cibaadada ilaahay oo ilaa liyacbud llaha ku sugan iyo wa ikhlaasa alqalbi ikhlaaskii qalbiga lagala imanayo mukhlisiina ku sugan iyo wa iqaama asalaa salaadii in la ogiyo wa itaa'a zakaati sakadii in la bixiyo kullahu dhammaantiiba wuxuu ka yeelay min addiini diinta inay ka mid yihiin waay mualifku halkan markaa wuxuu ka gudagelayaa masalada ku saabsan iimaanka ayuu ka gudagelayaa iimaanku marka la eego dhinaca luuqada culimada badidoodu waxay dhahdaan waa tasdiiq bay dhahdaan waa tasdiiq bay dhahdaan laakiin shaykhulislaam iyo ardaygiisii qiimaha badnaa ibnulqayim iyagu waxay dhaahdeen tasdiiq keliya iimaanku ma aha arrintaana wejiyo badan bay ka caddeeyeen waxaanay yidhaahdeen iimaanku luuq ahaan waxa weeye atasdiiqu almustalsimu liaacati walinqiyaad yani waxa weeyaan waa tasdiiqa laasimsanaya ee keensanaya adeecista iyo hogaansanka keensanaya ee tasdiiquna maaha sidaasoy tahay haddana way jiraan aayaadka qaar iimaanku bimacnaa tasdiiquu ugu soo arooray sida wamaa anta bimuminin lana wamaa anta bimuminin lana maxaa lagu fasiray wamaa anta bimusadiqin lana amaa iimaanku sharci ahaan dee dadku way ku kala duwan yihiin tacriifkiisa qowlka ahlu sunnaha ayuun baynu hadda insha allahu tacaala halkan sheekhu uu ku soo raray isla markaana isagaynu dul maraynaa waxaa jira aqwaal kale oo ahlulbidacu ay markaa mareen gaar ahaan nimanka murji'ada la yidhaahdo oo saddex qaybood ama afarba ah hadii lasii faahfaahiyo aqwaal wada baatilo oo ay qadarka ku leeyihiin baa jira iimaanka tacriifkiisa dhammaantoodna dawaaifulmurjia waxay isku waafaqsan yihiin inaan camalku iimaanka ka mid ahayn waay taasina waa mid baail ah oo camalku iimaankuu ka mid yahay sheekhaana adilada inoo sheegi doona waa maxay haddaba iimaanku cinda ahli sunna wuxuu sheekhu yihi waa qowlun bilisaani wacamalu bilarkaani wacaqdun biljanaan waa hadalka wanaagsan ee carabka lagaga hadlo oo annutqu bishahaadateyn ugu horeeyo iyo waxyaabihii kale wanaagsanaa ee khayrka ah ee carabka lagaga dhawaaqi jiray wa camalun bilarkaan iyo camalada wanaagsan ee xubnaha laga sameeyo hadday noqoto rukuuc hadday noqoto sujuud hadday noqoto qiyaam hadday noqoto almashyu ila alkhayr warujuucu canhu iyo camalada kale faraha badan iyo imaadatlada can ariiq iyo waxyaabaha wanaagsan ee xubnaha laga qabto iyaguna iimaankay ka mid yihin wa caqdu biljanaan iyo waxa wanaagsan ee qalbiga laga aaminsan yahay qalbiga lagu haysto ictiqaadaadka qalbiga lagu haysto ee qalbiga ku jira waxaa soo gelaya rumaynta la rumaysan yahay ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo malaa'igta iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta iyo qadarka iyo waxa weeye ikhlaaskii qalbiga iyo tawakulkii iyo khawfkii iyo khashyadii iyo rajaagii iyo alxubu fi llah walbuqdu fi llah wax alla wixii wanaagsanee qalbiga lagu haysto ayaa arrinkaana soo gelaya marka cinda ahli sunna iimaanku waa wax kasta oo wanaagsan oo cibaado ah oo khayr ah oo ama afka lagaga hadlo ama qalbiga lagu haysto laga aaminsan yahay ama xubnaa laga sameeyo ma fahanteen kusoo celiya maxaan idhi waa maxay iimaanku cinda ahli sunna yani wuxuu koobsanayaa soo gelaya wax kasta oo wanaagsan maxaa baxay wixii xun sooma hadde wax kasta oo wanaagsan oo ama afka lagaga hadlo ama qalbiga laga aamino ama xubnaha laga sameeyo waaye markaa daacaadkii kala duwanaa in lala yimaado ama waajib ha ahaadaan ama sunne waa min aliimaani cinda ahli sunna jamiicu daacaat walow dee aanay sinayn waxaa kaloo ka mida iimaanka cinda ahli sunna tarku lmacaasi imtithaala lilahi jala wacala macaasidii kala duwanayd kasoo bilow gaalnimada oo in laga tago iyadoo ilaahay amarkiisa loo hogaansamayana maxay ka mid tahay iimaanka ayay waxa weeye ka mid tahay soo ma aragtid waa tahay waxa haddaba baraarujin mudan markay ahlu sunnuhu sidaa leeyihiin ee iimaanka saa u tacriifinayaan waxay tacriifinayaan waa aliimaan alkaamil weeye waa iimaankii kaamilka ahaa ee dhamayska tiraa soo ma aragtid oo dee macnuhu maaha markaynu nidhi khayr oo dhami waa min aliimaan khayrarkaa mid ka mid a haddii qofku aanu la iman ya dee iimaan male maaha macnuhu soo ma waxaana ogaataan daacaadkaasi iimaanka ka midi iyaga qudheedu ma sina waxaa jirta waxyaaba usuulah oo qofku haddii aanu la iman waxa weeye aanu iimaanba lahayn oo iimaankii laga anfeeyo si dhammaystira waxaa jira waxyaaba haddii aanu la iman iimaankiisi u nuqsaamayo oo heerkii waajibka ku ahaa inuu gaadho ama laga doonayo iimaankiisa inuu gaadhsiiyo aanu gaadhahayn waxaa jira waxyaaba haddaanu la iman sida sunnayaasha iyo mustaxabaadka oo kale iimaankiisi aanu markaa dee nuqsaamahayn waxa weeye kamaalkii mustaxabka ahaa mooye kamaalkii waajibka ahaanu xataa dee nuqsaamahayn marka iimaankii kaamilka habay ahlusuna u tacriifinaya cibaarada sheekha halkan uu ka cabiray waxaa kaloo la macna ah alimaanu qowlun wa camal cibaaradana halkaynu kusoo maray cibaaradii waasitiyahay ahayd soo maaha inta badan ahlu sunnuhu cibaaraday cabiraan waa taa alimaanu qowlun wa camal marna sidanay ka cabiraan qaarkood waxay raaciyaan alimaanu qowlun wa camalun wa niya ayay raaciyaan qaarkood wa niya qaarkood waxay raacaan- raaciyaan alimaanu qowlun wa camalun wa niyatun wa tibaacu sunna sunnada in la raacay qaarkood he ayay waxa weeye raaciyaan marka tacaariiftaasoo dhammina waa isku wada midun meelunbay isugu wada imanaysaa waxaana aad iyo aada ugu nuuxnuuxsaday shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi majmuucu lfataawa mujalladka toddobaad safxadda toddobiyo toban iyo meelaha ka dambeeya ayaad ka eegi doontaa insha allahu tacaala aqwaashaas iyo sidaa ay isu waafaqayso oo aanay waxa weeye isu khilaafahayn waaya قال المؤلف رحمه الله يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان سلدان إن شاء الله وينك هذا لدونا انت دبدت شيخ وحو سود لشراء يدى قرآن كاه وإلهي كشيغ عبادتي عبادة إلهي وحي كوبسنا يسد عبادة أردن ها مد موقتي مد غرصان با يا إخلاصك oogistii salaad iyo bixintii sakada intuba inay diinta ka mid yihiin baa ilaahay sheegay sideedabana ogow mar hadday diinta ka mid yihiin iimaankiina waa ka mid lianna aliimaana martabatun min maraatib iddiin waayo iimaanku waa martabad ka mid ahe maraatibta diinta weeye baaraka allaahu fiikum marka aayaddan waxaa imaamu shaafici iyo ahlulsunnuhu u daliishadeen in salaadii oo koobsanaysa waxa weeye nudqun billisaan iyo camalun bilarkaan iyo caqdun biljanaan intaba koobsanaysa iyo zakadiiyo markaa iyada qudheedu waxyaabo kala duwan koobsanaysa oo dee niyadii u baahan acmaalujawaarixna ka mid ah iyo ikhlaaskii waxyaabahaasoo dhamm inay iimaanka ka mid yihiin ba ahlu sunnuhu u daliishadeen وqاaل رsuuل اللhi sلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahayna wuxuu ihi alimaanu iimaanku bidcu waa dhowr iyo وسabcuuna toddobaatan shucba oo qaybood aclaahaa waxaana ugu saraysa shahaadaةu an laa ilaaha ilا اlah qirista la qiro macbuud xaq lagu caabudaa mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilا اllahu ilaahay mooyaane وadnaahaa waxaa ugu hooseeya shucabka iimaanka imaadaة اlأda wixii dadka dhibaya oo laga suuliye can طariiqi wadada xadiikaasina waa xadiikii markaa صaxiixa ku yaalay xadiii abi hurayra fajacala wuxuu ka yeelay ay huwa rasuulku alqowla odhaahdii iyo walcamala camalkiiba min aliimaani iimaanka inay ka mid yihiin buu ka yeelay waaya oo qowlka rasuulku sheegay waa kee waa shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah lafdiga xadiidkaaba ahaa alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah soo maah marka dhawaaqa laa ilaaha ila allah lagu dhawaaqayaa waa min shucabi aliimaan qaybaha iimaanku ka mid yihi weliba waa aclaa shucbatin fiih waa shucbada ugu saraysa weeye sidaa nudqu bishahaadatayni uu yahay iimaan ayaa waxyaabaha kale khayrka ah ee carabka lagaga hadlaana uu iimaan u yahay camalka uu sheegay waa kee waadnaaha imaadat ladaa can ariiq oo wixii dadka dhibaya inaad wadada ka hagaajisaa waxa weeyaan maaragtay iimaankay ka mid tahay iyaduna waxaana had iyo jeer lagu hagaajiyaa xubnaha lagu hagaajiyaa ama aad gacantaada kaga qaadid ama hangoolka aad sidata aad laanta ku cadaadisid ama aad cagtaada kaga laadid ama aada aastid bood cagtaadaba ku aastid calaa kulli xaal imaadat laada can ariiq waxay had iyo jeer kusoo xasishaa waxa weeye xubnaha waana maaragta camal weeyi weliba waxaa xadiidka kusii jira walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mid a walxayaau shucbatun min aliimaan marka xayaaguna isaguna waa camal qalbi ahoo qalbiga laga fuliyo weeye xadiidkaasaabay nagu filan oo wuxuu daliilu yahay xadiidku wixii wanaagsanee qalbiga lagu hayo iyo wixii fiicanee afka laga idhaa iyo wixii fiicanee xubnaha lagaga- lagala yimaado intuba inay he min aliimaan yihiin baa xadiidkani u daliil yahay waay taasina waxay radin ku tahay nimanka murji'ada la idhaahdo xadiidkan iyo aayadda horeba nimanka murji'ada la idhaahdo ee dawaa'ifkooda oo dhan marka la isku soo duuduubo odhanayo waxa weeye camalku iimaanka ka mid maaha nusuus fara badan oo madhabkooda radiyeysa ayaa jirta waaya qaala wuxuu ihi waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fasaadathum waxay u kordhisay iimaanan iimaan bay u kordhisay iimaan ayay u kordhisay aayaddaa soo degtay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi liyasdaaduu si ay u ziyaadsadaan iimaanan iimaan si ay u ziyaadsadaan waay wa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahayna wuxuu yidhi yakhruju waxaa ka soo baxayo min annaari naarta se yukhraju yakhruju waxaa ka soo baxaya min annaari naarta waxaa ka soo baxaya man qaala cidda tidhaahda laa ilaaha ila allah ciddii tidhi man qaala ciddii tidhi laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah oo wa fii qalbihi qalbigiisana uu ku jira mihqaalu bura xabad bur ah ama garow ah markaa ama maaragtay qabandi ah xabad qabandi ah wax leegi uu qalbigiisa ku jiro aw khardalatin ama xabad iniinaho geedka khardalka la ydhaha iniyihiisa ka mida aw dara ama xabad yar oo quraanjo ah wax la ego min aliimaani iimaanki min aliimaani iimaanihi waay macnuhu wuxuu noqonayaa qofka laa ilaaha ila allah ilaahay darti u yidhi oo qalbigiisana wax yar oo iimaani uu ku jiro tusaale ahaan xabad maaragtay garow ah wax laeg ama xabad khardalka geedka la ydhaha iniyihiisa ah wax leeg ama quraanjada yaryar maaragtay wax leeg oo iimaani qofka uu qalbigiisa ku jiro wajacalahu wuxuu rasuulku ka yeelay sala allahu alayhi wasalama mutafaadila mid kala sareeya ayuu iimaankii ka dhigay oo qof baa laga yaabaa iimaankiisu inuu buradaa leegi mid baa laga yaabaa khardalada inuu leegi khardaladuna waa geedka khardalka ledhaa iniya yaryar iniintiisa wey qaar baa laga yaabaa dara inuu leegiyo daraduna warkaa waa dhuuricasada ama quranjada yaryar siqaaru namli baa la ydhaha qaar buu intaa ka wenye qaar baa laga yaabaa iimaankoodu inuu buuraha la leegyahy ya qaar baa waxa weeye dadka aada u iimaan weyn qaar baa iimaankoodu aada u yar yahay oo aada u sii yar yahay qaar buu dhexdhexaad yahay qaarba markaa meel buu taagan yahay markaa iimaankii mutafaadil buu ka dhigay sheekhu halkan wuxuu ku baraarujiyey laba masalo labadaa masalo masalada hore waxa ay tahay baaraka allaahu fiikum masalada ku saabsan ziyaadatu liimaan wa nuqsaanuh iimaanku wuu bataa cinda ahli sunna waanu nuqsaamaa wuxuu ku bataa daacada ilaahay jala wacalaa wuxuu ku bataa sidaas oo kale cilmiga gaar ahaan cilmiga loo yeelanayo ilaahay jala wacalaa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxaa kaloo uu iimaanku ku bataa atafakuru fii aayaat illaah aayaadka ilaah in markaa laga fikiro loo fiirsado la dhugto aayaadka kowniga ah iyo kuwa sharcigaaba wahaakada waxa iimaanku uu ku nuqsaamaa waxyaabo markaa kala duwan sida macaasida sida jahliga sida kafladda sida waxa weeyaan markaa daaca yaraanta daaca yaraanta waxyaabahana iimaanku uu ku nuqsaamaa iimaanku inuu bato ahlu sunni waxay u deliishadaan waxyaaba fara badan ilaa laba iyo toban aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa ziyaadatuliimaan ay ku soo aroortay ma garata sheekh waxaa kale u deliishadeen aathaar fara badan axaadiis bay u deliishadeen iyo aathaar fara badan oo maaragtay saxaabadii rasuulka iyo salafkii laga wariyey oo waxa ibnu mucaad ibnu jabal ka soo aroortay inuu ninku yidhi ijlis binaa nu'min saaca inay yaro fadhiisi aynu maaragta wakhti iimaan la nimaadna eh wuxuu u jeedaa in asdaadu iimaanan iimaan aynu kororhsanno uma jeedin markii hore iimaan maynaan haynin imaka aynu rumayna ilaahay ee wuxuu jeedaa markaa nu'min saaca markuu leeyahay ay nasdaadu iimaanan waana ahar saxiixoo imaamu lbukhaari ayaa isagoo mucallaqa saxiixiiso min kitaab iliimaan ku sheegay bisiiqati ljasmi saxaabigii la odhan jiray abidarda radia allahu canhuna wuxuu yihi min fiqhi rajuli an yatacaahada iimaanah wamaa naqasa minhu wamin fiqhi lcabdi an yaclama ayasdaadu iimaanuhu am yanqus isaguna waa ahar saxiixa qofka fiqigiisa iyo fahamkuu diinta fahmay waxaa ka mid ah inuu dhaqaaleeyu ilaaliyo iimaankiisa iyo wixii kolba ka dhinma waxaa fahamka addoonka ka mida inuu ogaado iimaankiisu horta miyuu kordhaa waxbaa u kordha mise wuu nuqsaama wuu dhinmaya wuu dhantaalmaya sooma aragtid waa hadal aada iyo aada u qiimo badan waxaa kaloo ka mid ahay ducadii cabdilaahi bn mascuud radia allahu canhu wa ardaah inuu odhan jiray allahuma zidnaa iimaana wayaqiinan wa fiqhan waana ahar saxiixa laalakaa iyo cabdilaahi bnu axmed iyo ajuriya baa wariyey ilaahay ou noo kordhi iimaan iyo yaqiin iyo fiqhi ilaahay ou noo kordhi waa duca cajiiba allahuma zidnaa iimaana shaykhu lislaam raximah llahu aaaarta intuu soo raray kitaabu liimaan ayaa wuxuu yihi ku tacliiqiyey fahadihi alfaadu lma'huuru can jumhuurihim can jumhuurihim alfaadan iyo aahaartani waa sida laga soo raray jumhuurkii salafka min asaxaabati waman salaka ariiqahum radia allahu canhum wa raximahum ajmaciin waay marka aahaarta faraha badanina iyaduna iimaanku inuu ziyaado isla markaana uu nuqsaamo ayay ku tusaysaa nuqsaanta iimaankana waxyaaba waxaa loo deliishaday adiladaa ziyaadada qudheedaa loo deliishaday waayo shayga bataa waanu yaraadaa soo maha waayo dee intii aanu badan miyaanu naaqis ahayn ya fainahu qabla an yasdaada kaana naaqisan de intii aanu badan ee aanu kordhin dee naaqis buu ahaayo markanuu kordhay siduu yahay uu ka yaraa marka adilada ziyaadada qudheedun baa loo deliishanaya haye naqsigana adilo si gaarana loogu deliishadayna way jiraan sida xadiidkii rasuulku markuu dumarka ka hadlayay sal allahu alayhi wasalam uu lahaa maa raaytu min naaqisaati caqlin wadiin ha oo naqsulcaqli wadiin ayuu rasuulku dumarkii ku sifeeyey mar haddii naqsu diin lagu sifeeye dee naqsuliimaanna halkaasay soo gelaysa lianna aliimaana martabatun min maraatibi addiin aimo badanina xadiidka inuu iimaanku nuqsaamo way ka deliishadeen waaya qolyaha markaa ahlulbidaca ah murji'ada iyo qolyaha ka soo horjeeda waciidiyada la idhaahdo oo khawaarij iyo muctasilo ah iyagu waxay qabaan iimaanku inaanu markaa ziyaadin isla markaa aanu yaraanin mana bato mana yaraado ma garata cindahum taana maxaa ku kalifay marka horeba asal bay qabaan ahlu sunnuhu ay ku khilaafsan yihin oo asalkay marka horeba labadaa kooxoodba iyagoo isu yimi qabaan waxa weeye iimaanku inuu shay keliya yahay iimaanku waa shay qura bay qabaan laa yatajaza walaa yatabacad ma qayb qaybsamo badhadhna ma kala lahlaa waa shay keliya shaygaa keliyiina ama uu wada joogi ama hee uu wada tegi ma garata asalkaas waa asal ay isla waafaqsan yihiin khawaarij iyo hee muctasilo oo dhana iyo murji oo dhane way isku waafaqsan yihin iimaanku inuu shay keliya yihi ahlu sunnuna marka horeba kaasay ku khilaafeen waxay dhahen iimaanku shay keliya maaha iimaanku waa murakab bay dhahayn waxyaaba badan buu iska saaran yahay waxyaabaha uu iska saaran yahayna qaarna hadday meesha ka baxaan iimaankii u wada suulaya qaarna hadday meesha ka baxaan iimaankii ma wada suulayo soo ma aragtid ee iimaankii walow yaanu kaamilba noqone dee waxa weeye maaragta waxbaa ka joogaya waa tahay markay yidhaahdeen iimaanku waa shay keliya ayaa murjioo waxay yidhaahdeen haddaynu nidhaahno macaasidani iimaankii wax ka mid ay kaxaynaysaa ya macaasidan iyo kabaairkan iyo waxyaabahan lagu dhacaya soo ka dhalan mayso inuu iimaankii wada tago ilan waa shay keliye de ha marka aynu nidhaahno kabaairkani iimaankii wax ka midaba kaxayn mayso waxba yeeli mayso qofku si kasta hadduu kabaa'irka ula yimaado waa mu'minun kaamiluliimaan soo kitaabkii hore kuma inaa soo marin waxaa ku kalifay murjiadu inay qowlkaa idhahda waa kaa oo masalada ku saabsan sideedaba masalada saaxibulkabiiraha in la isku khilaafsan yahy waynu kusoo marray waasadiyaha soo maaha khilaafka la isku khilaafsanya masaladaasay ku binaysantahay soo ma aragtid masalada aynu sheegaynay ku binaysan tahay waay oo murjiadu waxay dhahdeen mar hadday ka dhalanaysa haddii wax ka mid uu tago inuu wada tago waxba ka mida macaasida iyo kabaa'irku kaxayn maayo waxa uu iimaankiisu waa kaamil bay dhahdeen khawaarij iyo muctasilena waxay dhaahdeen iimaankii inay kaxaynaysa si nusuusta kuma hayna haa hadday wax ka mida kaxaysana miyuu kala hadhaya soo wada kaxay maysa haa way wada kaxaysay oo qofkii waxa weeye saaxibulkabiire ahaa iimaankii wuu ka wada baxay muctasilena waa kuwa yidhi meel dhexuu fadhiya khawaarijina waa kuwa yidhi gaalnimuu gala soo ma waay marka masalada khilaafkaasi ku birsan ahlu sunnuna waxay idhaahdeen saaxibulkabiiraha iimaankiisii inaanu dhammaystirnayn way jirtaa laakiin ma wada tegin iimaankiisii wax ka midu wuu tego wuu nuqsaamay laakiin he mar haddaanu gaalnimo weyn la iman dee iimaankii ma wada tegin oo asalkii iimaanku waxa weeye waa u baaqay oo u jooga marka waa kuwa ka cabiraya waa muminu kaamilu liimaan ama muminu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi soo ma aragtid ha weliba masalada ku saabsan saaxibulkabiiraha ee la isku khilaafay iyaduna waxay ku sii dhisan tahay masale oo masalo kale oo ku saabsan qofku ma ku kulmi karaan waxa weeye iimaaniyo kufri ya daaco iyo macsiyo ama daaco iyo fujuur ma ku kulmi karaan cinda ahli sunna nacam isagoo qofka waxa weeye la colaadinayo ayaa haddana la xidhiidhin karaa iyadoo nifaaq ku jiro ayuu haddana muumin noqon karaa iyadoo kufri ku jiro ayuu haddana muumin noqon karaa laakiin nifaaqa iyo shirkiga iyo kufriga iimaanka la kulmi karaa waa kuwii asqarka ahaa ee aan markaa kii akbarka ahay soo ma aragtaan ile qofku hadduu shirkigii weynaa ku dhaco ama gaalnimadii weynayd ama waxa weeye nifaaqii weynaa gaalnimada markaa kufriga akbar ka ahaa dee arrimaha noocaasi iimaankii laba kulmi karaan de waa didaan soo ma aragti laakiin waxaa kuwa la kulmi karaa waa nifaaqii camaliga ahaa en diinta lagaga baxayn waa shirkigii asqarka ahaa en diinta lagaga baxahayn waa kufrigii he asqarka ahaa ee aan diinta lagaga baxayn kuwaasaa iimaan la kulmi karaa qofkii waxaa ku kulmi karta mar keliya mucaadaad iyo muwaalaad oo wuxuu noqon karaa qof yuwaala min wejin wa yucaada min wejin aakhar tusaale ahaan waa qof mumin oona diintii ka saarahayn laakiin xumaan buu wadaa ma fahamte ahlu sunnu waxay leeyihiin dhinacaa uu ka wanaagsanyna ka jeclow dhinacaa uu ka xunyeyna he ka nac oo qofkii keliyahaa mucaadaad iyo muwaalaada ku kulmaan qolyahan kale waxa weeye ahlubidacina asalkaasay he ku khilaafsanyin asalkaasaa masaa'ilkan kaleaynu sheegaynaana ay ku binaysan yihiin hadalka ibnuqayim uu ku sheegaya masalada qudheedana hadda halkan kuma hayo laakiin meel kale ugu qoran yahayo waxa weeyaan markaa waa mid macruufa waxaa kaloo uu baraarujiyey sheekhu masale labaad masalada labaad waxay ku saabsan tahay ana aliimaana yatafaadal iimaanku waxa weeye waa kala sareeyaa walaysa ahluhu fiihi sawaa dadka muminiinta ama ahluliimaankiina iimaanka kuma sinna soo ma aragtid oo waxa weeye qofba iimaankiisu iyagoo wada muminiin oo iimaan wada leh ayaa haddana qofba heer buu joogaa qof waa naaqis qof waa dhexdhexaad qof waa kaamil heer sare taagan iimaanka waxa weeye kala sareeyaana waxa uu noqon karaa iimaanka waxa weeye qalbiga ku jira sida ikhlaaskii iyo tasdiiqi iyo macrifadii iyo yaqiintii xataa iimaanka qalbiga ahi uu kala sareeyaa dadku waxa weeye kuma sinna wakadalika iimaanka markaa camalkan muuqdaana dadku kuma sinna oo tusaaleahaan qofka faralka un ilaaliya iyo qofka faralkana ilaaliya salaadahan sunayaashaana la yimaada dee iimaankoodu isma leegaanayo soo maha qofka waxa weeye xaqii qalbigun ka rumaysanan laakiin iska jaahilka ah ee si guud un u rumeeyey iyo qofka caalimka ah ee adilada garanaya wixii dabagala ee kala dhigdhigay ee hadalka ilaahay hadalka rasuulka fahmay dee isku mid maaha waxa weeye iimaankoodu soo ma aragtid sidaa awgeed baa qowlka murji'adu ay yidhaahdaan iimaanka dadku waa isku mid mana kala sarreeya waa qowl waxa weeye baatila xadiidkan markaa sheegaya dadka in qaar naarta laga soo saarayo iyo adilada sheegaysa iimaanku inuu ziyaado isla markaana uu nuqsaamo iyo xadiidkaa sheegaya shucabuliimaan intuba masalada way tusayaan waayo dhowr iyo toddobaatankaa qaybood ee iimaanku uu ka waxa weeye ka kooban yahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay la wada yimaadeen soo maha dadka qaar ay maaragtay kala barh joogaan dadka qaar ay kala barh ka yaro sarreeyaan qaar ay kala barh ka yar hooseeyaan qaar wax yar ay kala yimaadeen oo wixii iimaanku asalka iimaanka ay ku helayeen un ay la yimaadeen soo ma aragtay laakiin wax badani ka maqan yihiin marka dadkii sidaasi ayaanay ugu sinayn qaala faslun kolley waxaan idinku baraarujinayaa baaraka allaahu fiikum mabxadka ku saabsan iimaanka iyo maaragtay masaa'ilkaasi hadalkiisu aad buu u badan yahay ardayda waxaan ku baraarujinayaa inay dabagalaan oo masaa'ilkan ay aada u fahmaan waxaana jira iyadoo si gaara looga hadlo kutub gaarana waa laga qoray culimadeenan markaa dee soomaaliga ku tarjumayaana aada iyo aad bay uga hadleen oo waxaa jira sheekhana sheekh cabdulkariim xafidahu llahu waracaah dhowr jeer ayuu ka hadlay muxaadiraad la odhan jiray masaa'il alkufri waliimaan masaa'il alkufri waaliimaan ayaa ciwaankoodu mar waxaan filayaa labadii kun in ahaydee wuxuu ka galay masaajidka nakhiil berigii u cusbaa oo waxa weeye dhowr iyo toban shariid buu ka dhigay marka kolley imaka waa la helayaa maktabadaha waa laga helaya si faahfaahsan buu masaa'ilka masaa'il alkufri waaliimaan iyo wixii xidhiidh la leh iyo tacaariiftooda iyo qaybaha dadku ugu qaybsamaan iyo adilada iyo umuurta noocaasa si faahfaahsan buu uga hadlo qofka si wanaagsan u dhegaysto weliba ku celceshadana waxaan rajaynayaa inuu wax badan ka fahmi doono isla ciwaanka masaa'il alkufri waaliimaan sheekhu muqdisho ayuu ku galay oo waxa weeye waxaan filayaa labadii kun iyo shantii inay ahayd baan filayaa ma hubo waxaana filayaa inuu ka dhigay toban shariid oo kuwa horena afar iyo toban shariid bay ahaan jireen kuwan dambena waxaan filayaa toban shariid inay ahaayeen markaa iyagana si cajiibah ayuu waxa weeyaan maaragtay uu u faahfaahiyey oo sheekhu maaragtay uu uga hadlay labadabana qofku hadduu helo inuu labadaba wada dhegaystaa fiican waayo waxaa dhici karta masaa'ilka ashradada qaarba inuu masaa'ilka qaar aada ugu sii balbalaadhiyey oo masaa'ilka qaar waxa weeye uu ka hadlay tii hore laakiin aan aada uga sii hadlin ayaa dhici karta sidaa hore si ka badan inuu waxa weeye ashradan dambe ugaga hadlay waaya masaa'ilkanna waa masaa'ilkii ugu horreeyey ee ahlulqiblaha ama dadka muslimiinta ay isku khilaafeen wax badanoo hadda taagan oo la ysku hayaana waa masaa'ilka uu ku arooraya waxa weeye uu ku daba leeyahay dadkan markaa la yska gaalaysiinaya iyo dadkan dhiigooda la xalaashanaya iyo dadka qaar oo waxa weeyaan maaragtay khawaarij inay yihiin lagu ganaya ama la leeyahay dariiqii khawaarijee ku socdaan iyo qofku masaa'ilkan markay si wanaagsan u fahmo ayuu waxa weeyaan markaa fahmi karaa halka ay ka soo gelayaan marka baabkan baaraka allahu fiikum ictinaaha la siiyo ha lagu dadaalo abwaabta aada loogu lumo ayuu markaa ku jira waayo bal u fiirso qof muslim ah oo cinda allaahi muslim ah oon diintii ka bixin haddaad aamintay inuu gaaliyo ka hor yani arrin adag ahayn qof aan dhiiggiisu xalaal ku ahayn iyo maalkiisu toona haddaad aaminto ka waran inuu xalaalu dami wal maali yahay maalkiisa iyo dhiiggiisuba inuu xalaal yihi oo bartaad ku aragtaba aad ku dili karta haddaad aaminto ka waran yani arrin adag ahayn marka masaa'ilkani waa masaa'ilka waxa weeye aada iyo aad ahlu sunna ugu nuuxnuuxsadeen ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo xaqa inuu ina waafajiyo dembigeenana dhaafo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online